waxaa magaalada muqdisho ka furmay bandhiga buugaagta ee muqdisho waxaana sanadkan saameyn ku yeeshay xanuunka covid sagaal iyo toban waa sanadkii lixaad oo xiriir ah oo carwadan lagu qabto caasimada soomaaliya ee muqdisho waxaana lagu soo bandhigayaa bugaag iyo dood cilmiyeedyo kala duwan siduu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow waa markii lixaad oo caasimada soomaaliya lagu qabanayo carwada bandhigga buugaagta ee muqdisho laakiin marka loo eego sannadihii hore hadda dad yar ayaa ka qayb galaya waxaana saameyn ku yeesha xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban ujeeddada loo qabtay carwadan ayaa ah in lagu kobciyo garaadka ummadda islamarkaana lagu soo bandhigo buugaag kala duwan oo waxtar u leh bulshada cali suudi nageeye oo guddoomiye ka ah ururka qoraayada soomaaliyeed ayaa v o eda uga waramay muhiimadda carwadan ay u leedahay bulshada gaar ahaan dadka buugaagta qora waxa ugu weyn ee uu qoraagu carwada uga faa'iidaysanaya waxay tahay inuu buugtiisa kusoo bandhigo aniga iyo dhammaan qoraayaasha iyo lamidka ahna waxay kusoo bandhigeen buugtooda carwaduna waa isha koowaad ee buugta ay qoraayaashu soo saaraan bulshada lagula wadaagi lahaa marka buugteennan kusoo bandhignay marka laga soo tago inaan buwaagteenna kusoo bandhigaynana sidoo kale waxaan kusoo bandhignaa aragtiyo ku aadan xagga horumarinta akhris qoraalka maadaama ay bulshada soomaaliyeed xaggan akhris qoraalka runtii aan howlo badan ka wadnay sanadkan waxaa bandhiga buugaagta muqdisho la keenay buugaag dhowr ah oo ay qoreen hablo soomaaliyeed kuwaasi oo inta badan ka waramayay nolosha bulshada farxiya lama filaan oo ka mid a gabdhaha qalinmaalka ah ayaa sheegtay in sannadihii dambe dumar badan oo hal abuur ah ay qalinka jaal la noqdeen wax soo saarkoodana hadda aada loo dareemay
dhab ahaan waayihii u dambeeyey horta way issoo tarayeen yani dhallinyarada wax qoraysa si gaara hablaha wax qoraayo oo waxaan u malaysaa weliba in sanadihii u dambeeyey saameynta ugu badan dhanka maaragtay dumarka ama dhanka haweenka iyo hablaha da-da yaree yacni ku fikiraya inay soo bandhigaan waxyaabaha gudahooda ka dhex guuxaya way soo badanayeen dabcan buugfeeradii u dambeeyena waxa ugu badanee runtii soo ifbaxaya waxay ahaayeen gabdho dhallinyaro ah oo ku dhiiraday inay yani nolosha qaybaheeda kala duwan si gaara arrimaha bulshada wax badan ka qoraan soona bandhigaan sida dadka qaar aaminsan yihiin sannadihii dambe waxaa aada u batay bulshada inta buugaagta akhrisa iyadoo dhinaca kalena ay soo baxeen dhiganayaal badan maxamed diini oo ah maamulaha carwada buugaagta muqdisho ayaa v o a soomaali u sheegay in taxadar laga muujinayo xanuunka covid sagaal iyo toban dartii aysan sanadkan dad badan isu keenin halkii waa hore maalintii kun iyo dhowr boqol oo qof ay iman jireen maanta iyo berriba saan filayno ugu badnaan saddex boqol oo qof ayaan ugu talagalnay martidii awal konton lixdan ahaan jirta caalamka oo idil soomaaliya oo idil mandaqada oo idil laga martiqaadi jiray iyadoona aad bay u koobnayd oo ilaa lix toddoba qof shan xataa aan u malayn ayay kusoo koobnayd marka laga yimaado in carwadan buugaag lagu soo bandhigayo waxaa dhinaca kale ka socda dood cilmiyeed badi diiradda lagu saarayay madbacadaha wax daabaca iyo sida ay u heli lahaayeen taageero si ay usii shaqeeyaan madbacadaha intooda badan kuwa hadda ugu tayada wanaagsan dhowrka ee ugu sarreeyaan isleeyahay ra'yigayga aniga dad dhallinyaraa wada caqabado fara badan ayaa lasoo gudboonaada maalin walba marka maanta lafdhabar waxa u ah doodaha sanadkan oo idil buugta in si fudud loo heli karo kow labo madbacadaha soomaalida oo buugaagta soomaalida iyo soomaaliya iyo af soomaaliga ku qoran ama soomaalida lagu qoray daabacana sideen u garab istaagi karnaayo garab iyo gaca lagu noqon karnaa soomaaliya oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeye dhismaha dowladnimada waxaa barbar socda dadaalla aqooneed ee la xidhiidha in bulshada garaad ahaan loo dhiso taas oo ay samaynayaan dad aqoon-yahana cabdicasiis barrow v o a